أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afartan iyo sagaalaad suuratu الnisaa ka mid ah qaala tacaalى allah wuxuu yihi laa yuxibu اllahu اljahra bالsuuءi min alqowli ilaa man ظulim laa yuxibu llaahu alla ma jecla aljahra dhawaaqitaan bisuu'i xumi lagu dhawaaqo oo lala dhawaaqo min alqowli hadalka xaal uu yahay xumidaana ilaa man ilaa jahra man axad dhawaaqiis ma ahane dulima la dulmiyey wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan caliiman ogaal badan in tubduu haddaad muujisaan khayran khayr haddaad muujisaan ow amase tukfuu aada qarisaan hu khayrka ow amase tacfuu aada cafisaan can suu-in xumaan xaggeed aa ka cafisaan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isaga cafuwan mid cafis u saaxiib oo addoommadiisa cafiyo qadiiran oo awood badanoo haddii uu doono marka yacni ciqaa yacni falkaas ay geysteen mid ku ciqaabi karo aayaddan marka alla wuxuu tilmaamayaa maadaama munaafiqiintii laga soo baxay shanigoodii towbadana loo bandhigay hadday towbad keenaanna alla uu tilmaamay mu'miniinta macooda inay ahaanayaan ayaa si guud buu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu u tilmaamayaa xumaan inaan lala dhawaaqin oo alla wuxuu leeyahay laa yuxibu llaahu alla ma jecla aljahra dhawaaqid bisuu'i xumi lagu dhawaaqo oo markaa qofka uu xumi la dhawaaqo min alqowli hadalkana xaal ay tahay xumidaas ilaa afar tafsiir meelahaasaa ku jir ilaa man dulim ilaa jahra man dulim ilaada marka istinaha haddii laga dhigo mutasil waa in marka lasoo qadaraa jahra waayo ilaa man marka la yidhaha juha in laga soo istinoodo macno waa yacnii istinaha laba shay oon isku jinsi ahaynuu noqona marka haddii laga rabo marka istinaa mutasil inuu noqdo istinuhu waa in ilaa jahra man waxaa layska reebay xumaan in lala dhawaaqo ilaa qof dhawaaqiisaa laga soo reebay marka oo la dulmiyey kaa inuu marka isaga xumaanaa laga tilmaamayaa binisba maadaama isaga xumaan xaggiisa kama ahan oo waa aarsanayaa xaqna waa u leeyahay waxay la mid tahay un faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimidli ma ctadaa calaykum adiga qofka marka markuu aarsanaayo xadgudub ma samaynayo isaga laakiin ad xadgudub maxaa loogu tilmaamaa lilmuqaabalati walmushaakala marka ilaa man dulima ilaa jahra man dulima qofkii la dulmiyey dhawaaqiisa ou xumaantii lagu lagula dhawaaqay inuu kula dhawaaqtamo kaas ma ahane midkaa iyada waa la ogolyahay haddii istinaha munqadic laga dhigaayana marka waxaa la leeyahay ilaa man dulima laakin man qofkii dulima la dulmiyey lahu an yantasifa wuxuu xaq u leeyahay inuu markaa garsoo yacni uu aarsado oo uu ka garbaxo qofkaasi man min daalimihi daalimkiisa inuu markaa kii dulmiyey inuu ka garsoor helo ayuu isagu xaq u leeyahay markaas uu ka garsoor helaayana da dabcan wuxuu dhahayaa hebel baa idulmiyey warkaas marka uu dhahayo dhib ma laha istinaha marka labadaaba haddii marka istinaha mutasil laga dhigana ilaa jahra man haddii munqadic laga dhigana laakin man dulima qofkii la dulmiyey lahu an yantasifa inuu markaa garsoor raadsado oo markaas garsoorka uu raadsanayo hadalka ka dhacaayo uu leeyahay ninkan waa ixaday ninkan waa idilay ninkaan dad buu iga dilay waa idulmiyey intaas isaga marka xumaan waa tahay lala jahraayo laakiin waa loo ogol yahay maadaama isagu madluum uu yahay afar tafsiir baa marka aayadda la geliyayo ilaa man dulimadaasna ka baxayso dulmigaa marka yacni qofkaa la dulmiyey maxaa u bannaan waxaa u bannaan an yadcuwa calaa daalimihi ninkii dulmiyey inuu habaaro oo u bannaan tahay habaarku marka war la jecel yahay ma aha laakiin waa bannaan yahay mar haddii madluum uu yahay qofkaasi oo rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam waa kii habaaray kufaaru quraysh markay dhibaatada ka badiyeen allaahuma ajcal calayhim siniina ka sinii yuusuf ilaahu abaar ku sallad abaartii yuusuf oo kale ayuu yidhi waa u bannaan tahay mar allaahuma shdud wad'ataka calaa mudar ilaahu qabashada aada mudar qabanayso xooji rabbiyow waa kii sidaas yidhi middaas marka waa macno weliba gaal haddii uu yahay iyada waaba sii bannaan tahay nacam ibnu abubakr ibnulcarabi wuxuu yidhi qadaf in qadaf looga hortaga ma wanaagsana laakiin waxa uu yidhi fain kaana kaafiran faarsil lisaanaka wadcu bima shiئta min alhalakati wabikuli ducaa'in kama facala الnabiyu sal ll ly slam allahuma shdud wad'ataka calaa mudar gaal haddii uu yahay marka inaad habaarto iyada waaba sii yani wa waa waa wax dhibaata a ma laha waa bannaan tahay bilaa karaaha hadduu qofku muslim yahayna waxaa wanaagsan inaadan ba habaarin oo adiga aada ilaahay yani uun xaggiisa aada wax ka sugto amaba aada iska cafiso sida aayadda dambe ay tilmaamayso ayb macnaha labaad waxay tahay ilaa man dulima macnaha in loo jeedo qofkii isaga markaa banaankaas isagoo yacni duurkaas maraayo oo baadiyaha iyo uu ku safraayo ayuu cid kusoo hoyana ciddii markaa ma sooreyso oo wax ruuxdiisii u celiyay iyo ma siinayaan inuu waxaa u bannaan marka uu ka qaato wixii marka martisoor ugu filan oo saduramaq iyo wax uu naftiisa ku cesho karo ayaa uga bannaan xadiid baana kusoo arooro nebiga asxaabta uu ku yidhi in nasaltum biqowmin haddaad dad ku degtaan fa amaruu lakum ay idiin amraan bimaa yanbagii lidayfi martida wax u habboon faqbaluu kaka aqbala fain lam yafcaluu haddaynan samaynin fakhuduu minhum xaqa dayfi ka qaata alladii yanbagii lahum ayagoon ogeyn iyagoo marka yacni qofku inuu markaa waxaa ka qaato xaqiisa waay waa bannaan tahay leanna muslimka muslimka kale wuxuu ku leeyahay inuu marti sooro hadduu kusoo hoydo laakiin culimada waxay leeyihiin waa duurka iyo baadiyaha magaalooyinka oo kale maya hadduu ninku wax ku sii waayo mid kalea laga yaaba inuu wax ku siiyo kan maalkiisa farahaad ka qaadaysaa laakiin meel iska geeri go-an ah oo adigiina aada ku xayir ku xayiran tahay cid iyo laba wax lamida un ay degan yihiin ayagiina ay ku soori waayeen wax uun ruuxdaada celiya haddaad ka qaadato dembi kuma lihid ilaa man dulimada sidaas waa laga macneeyey fuqahadana mas'alatu dafaray u taqaanaa ayb macnahana marka aayadda waa lagu macneeyey waxaa kaloo ilaa man dulima laga macneeyey inuu ka garsoor fasho oo uu qofkii yidhaahdo qaadi inuu u tago hebelaa idulmiyey ina fulanan dalamanii waa u bannaan tahay xadiid baa weliba jiro oo macnahaasoo kale tusayo matlu lghaniyi dulmun qofka haniga ahee wax haysto meerimeerinta uu sameynayo qof wax haysto oo haddana deyn lagu leeyahay oo deynkii aan bixinaynin oo qofkii maalin walba soo noqo soo noqo ku hayo qofkaa marka haniga ah meermeerintiisu waa dulmi yuxilu cirdahu wa cuquubatahu qofkaas sharafkiisa iyo ciqaabtiisaba waa xalaaleynay sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi yuxilu cirdahu yaquulu wuxuu dhahayaa madalanii fulaan war ninka hebel waa waa imeermeerina xaqaygii isiin maayo intaas waa u bannaan tahay yuxilu cirdahu ilaa cirdigiisa isagaa meeshaas geeyey wa cuquubatahuna waxay tahay in la xabiso qaaliga u geey karaa war ninkan waxaygii waana haayaa mana isiinaayo waa loo xabisaa marka macaanidaasaa marka yacni lagu macneeyey laa yuxibu llaahu alla ma jecla aljahra dhawaaqid bisuu'i xumi lala dhawaaqo min alqowli hadalkana xaal ay tahay ilaa man dulima ilaa jahra man axad dhawaaqitaankiisa ma ahanee dulima la dulmiyey oo wujuuhdan aan sheegnay oo ugu dhawaaqaya waa la ogolyahay midkaas wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican mid maqlid badan buu alla ahaaday caliiman ogaal badan ee wixii marka aan sidaa ahayn ilaahay maba jeclaba marka warxumadana ma ma fiicno oo nebiga hadalka xun oo fuxshiga iyo tafaxushka hadalka sidiisa u xun iyo midka uu qofka iska keeno uu isku kallifo waaba reebayba innaga marka suuqan cayda iyo warxumadu aaday u badan tahay dadka hooyooyinkoodaa la caayaa aabbayaalkoodaa la caayaa dad waaweyn dadka waaweynaana weliba u badan ilmihii marka see loo tarbiyeynaa marka haddii dadkii waaweynaaba ay leeyihiin waalidkii iyo hooyadii ay afar iyo labaatanka saac ay afka ku hayaan oy af lagaadeynayaan waxyaabahaas marka in laga waantoobo o ilaahay looga cabsado waaye weliba yacnii iyadoo la maqlaayo suuqaas bannaankaas iyo waxaa kaloo xun warxumada warxumadana ma fiicna oo hadalka foosha xuno fuxshiga uu ku jiro in la sheeg sheego ma wanaagsana kaana qofka inuu iska ilaaliyo waxaa kaloon wanaagsanaynoo qofka iska ilaalinayaa an yakuuna sakhaaban fil aswaaq qof qaaqla ah inuu noqdo qaylo badanoo suuqyada ku qayliya mar walba xataa warkaagu hadduunan sidiisa u xumayn qofkiioo tartiib ula hadli kartood wax u sheegi kartid inaad iska tanaagootood iska qayliso ma fiicna iyadana oo nebiga markii la tilmaamayo waxaa lagu tilmaamay ma uunan ahayn baa la yidhi walaa sakhaaban fil aswaaq mid suuqyada ku qayliyana ma ahayn marka intaas aadaab waxaad moodaa annaga agteenna haddaan soomaalidina waa ku aad yacni aan uga aradannahay walidaalika ummado xataa aan muslim ahaynaa nala yaabo qaylada iyo dadkan marka yacni siday u qaylinayaan iyo warka warxumada iyo waxyaabaha noocaas oo kale in laga edebsado in tubduu haddii aada muujisaan khayran khayr haddaad muujisaan xumaan inaad muujisaana la idinka celiya khayr muujiya waay marka in tubduu haddaad muujisaan khayran khayr ow amase tukfuu aada qarisaan hu khayrkii khayrka haddaad bannaanka dhigtaan ama aada qarisaan oo yacni hoos aada u dhigtaan ow amase tacfuu aada cafisaan can suu-in xumaan haddaa cafisaan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid cafis u saaxiib ah qadiiran awoodo waxna waa ku sii karaa oo hawaab waana ku ciqaabi karaa rabbi marka awooddiisu ay badan tahay ina aladiina yakfuruuna billaahi wa rusulih munaafiqiintii markii laga baxay yahuudi baa lasoo galay iyo wixii la almaala nasaarada iyo ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kuwa ku gaaloobayo ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufrinayaan billaahi alle iyo wa rusulihi rusushiisa ku kufrinaya wa yuriiduuna doonayo oo rabo an yufariquu in la kala geeyo wayuriiduuna markaa yacnii rabaan oo doonayaan an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi alle iyo wa rusulihi iyo rusushiisa inay kala geeyaan wayaquuluuna dhahayaan nu'minu waan rumaynaynaa bibacdin ayaan rumaynaynaa qaar rusushii qaarkood baanu rumaynaynaa wanakfuru waan ku kufrinaynaa bibacdin qaar kalena wayuriiduuna rabaan an yatakiduu inay ka dhigtaan bayna daalika kaagaas dhexdiisa iimaankaas iyo kufriga dhexdiisa sabiilan jid inay ka dhigtaan raba ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkaafiruuna gaalada ah kuwa gaaloobay kuwaas waay xaqan yacni waxaqa allaahu daalika arrinkaa oo gaalnimada ah alla waa ku sugay xaqan sugiduu sugay alla wa actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaaladii waxaanu u diyaarinay cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabka oo muhiinan daraabayo oo ihaaneynayo alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa yakfuruuna kufrinayaan billaahi alle iyo warusulihi kuwa ku kufrinayo wayuriiduuna doonayo oo rabo an yufariquu inay kala qaadaan oy kala geeyaan bayna allaahi alle iyo warusulihi kala geeyaan oo waxay leeyihiin allana waa rumaysannahay wax rasuulana ma ogolin waa kuwan marka dhahaya marka ilaahay muxuu bashar usoo dirayaan bashar miyuu soo dirayaan ayb oo la yaabaya marka in ilaahayba uu bashar soo diro kale akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhu ayb wamaa manaca annaasa an yuuminuu id jaaahum اlhudaa ilaa an qaaluu abacatha allahu bashara rasuula ayb gaalada qeyb ka mida sidaas waay sidoo kale marka yani yahuudda lafteeda macnahaas oo kale waa laga yani waa lagaga hadlay wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzla allahu calaa bashari min shay ilaahay wax bashar uu kusoo dejiyey maba jiraanba haddii la yidhaahdo allana waa rumaynaa rusushiina waa beeninah wayaquuluuna waxay dhahayaan nu'minu waan rumaynaynaa bibacdin qaar oo rusushii ka mid ah wanakfuru waan ku gaaloobaynaa bibacdin qaar kalena waa ku gaaloobaynaa bay leeyihiin oo rusushiibay waxay ku kala geeyeen iimaanka oo qeybna waa rumaynayaan qeybna waa ku kufrinayaan hal rasuul haddii lagu kufriyana rusushoo dhan iyadoo lagu kufriyey la mid tahay oo yahuuddii muusaan rumaynaynaa bay leeyihiin ciisena waa ku gaaloobayaan iyo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyh nasaaradii waxay leeyihiin ciisaan rumayn ayaan rumaynaynaa nebi moxamedna waa ku kufrinayaan wayuriiduuna waxay rabaan an yatakiduu inay ka dhigtaan beyna daalika kaagaas dhexdiisa sabiilan jid inay ka dhigtaanay rabaan ishaarada marka waxay u dhacaysaa bayna aliimaani waljahri bayna aliimaani waaljaxdi waalkufri iimaanka iyo gaalnimada dhexdooday rabaan marka inay jid ka samaystaan ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alkaafiruuna weeyaan waa kuwa gaalada ah waa kuwaasba ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alkaafiruuna a kuwa gaaloobay xasrigan marka maxaa loogu keenaa oo gaalnimadiiba looga dhigayba inay ayaga un ku kooban tahay yani sidaa waxaa loo leeyaa gaalnimadooda shaki la-aanba inay tahay oo kuwaa in gaalnimadooda lagu shakiyaba inaysan ahayn yani siyaaqa aay yani sidaas waay ama macnaha meesha ku jiro xaqan a weliba lagu sii adkeeyey oo xaqan marka masderay ku nasbisan tahay xaqallaahu ilaahay waa sugay daalika kaagaas calayhim kuwaan korkoodau ku sugay xaqan sugidou ku sugay gaalnimada alla korkoodau ku sugay mar hadduu alla ku sugay cid ka baaji karta marka male xaqan marka waxaa laga wadaa xaqa hadda macnuhu ma ahan kii yacnii baatilka kasoo horjeeday lagama wadee ay thaabitan waay wax sugan ayaa waa jiraa waay kufrigaa dushooda lagu sugayo ee xaqaani hadda maahan marka in laga wado inay toosan yihiin waxaa kaloo xaqanta lagu nasbin karaa nacti in laga dhigo limasdarin maxduuf ulaa-ika kuwaagaas hum iyaga unbaa alkaafiruuna gaaladii ah kuwii kufriyey xaqan kufran yacni kufri kuwii kufriyey waay kufriga oo xaqan dhab ah macno saddexaad wuxuu yahay abulbaqaa baa ayaa tilmaamayo in xaalo laga dhiga xaqan ay maxquuqan masder munakara maadaama uu iska yahay xaqan ay maxquuqan kula sugaayo xagga alle dushooda loogaga sugayo wa actadnaa waxaanu u diyaarinay kuwa lilkaafiriina gaaladii waxaanu u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan daraabayo ihaaneynayo ibnu jariir marka meeshaan markuu joogay waxa uu yidhi haa-ulaa'i aladiina wasaftu lakum sifatahum kuwaan aan tilmaantooda idiin sheegay oo rusushiina qaar rumaynayo qaarna ku kufrinayo hum hum ahlulkufri waa kuwa markaa kufriga ahalka u ahe gaalada waa kuwa gaalada ah ayb hum ahlulkufri b waa kuwa markaa yacni ani igu gaaloobay waayo alle yani macnuhu uu yahay almustaxiquuna cadaabii waa kuwa cadaabkayga mutaysa mutaystay waalmustaxiquuna cadaabii cadaabkayga kuwa mutaystay waay waalkhuluuda fii naari naarteyda in lagu waaro dhexdeeda kuwa mutaystay waay xaqan dhabnimo u mutaystay fastayqinuu dalika war mu'miniinay arrintaa yaqiiniya walaa yushakikannakum younan idin shaki gelinin yacni fii amrihim arrinkooda marnaba yaanu idin shaki gelinin walaa yushakikannakum younan idin shaki gelinin fii amrihim iyaga shaniga ku saabsan intixaaluhum alkadiba isa siintooda beenta ay isa siinayaan wa dacwaahum iyo sheegashada ay sheeganayaan annahum yuqiruuna bimaa zacamuu inay qirsan yihiin wixii ay ku andacoodeen annahum yuqiruuna inay qirsan yihiin bihi maagaa oo min alkutubi iyo warusuli ah yacni wuxuu leeyahay yaanay idin shaki gelinin warka ay sheeganayaan oo annaga rasuulaan rumaysannahay ah nacam muusaan rumaysannahay ciisaan rumaysannahay y taa yaynan idin shaki gelin nacam inay gaalo ay yihiin yaqiiniya marnaba arrintaa iyada yaanay idin shaki gelinin ayb meeshaa marka ahlu kitaabkii baa mu'miniin ah iyagii muslimiintii baa isku mid ah xagga ha kaaga harto horena waa uga hadalno walaa talbisu alxaqa bilbaaili wataktumu lxaqa wa antum taclamuun xaqii baailka ha ku dheehinina ood xaqii qarisaan wa antum taclamuun idinkoo weliba og waxaana lagu fasiray yahuudiye iyo nasraaniya ha isku darinina iyo islaam yani islaamkii iyo yahuudiyadii in laysku qasan lama ogola islaamkii iyo kirishtankii layskuma waa laba diin humaa milataani qataada wuxuu yihi waa laba diin midna ay baatil tahay midna ay xaq tahay qofkii aan taa rumaynin oo nasraaniyadda u arko inay xaq tahay gaalnimadiisu waa caddahay isaguna waayo wixii ilaahay kufriga ku sheegaayo isaga wuxuu ku sheegaa iimaan munji aho wax badbaadinayo ku sheegaa markuu leeyahay ciqaabkaygay mudanayaanna dad waxaa jira marka iska dhahaya marka gaa kirishtaankaas iyo yahuudda iyo markay dhintaan allah u naxariisto jannadou galaa muslim badanuu ka fiicnaay dad dhahayaad arkee waa sadaqo badnaay dadku kaalmay jiray agoonta ilmaha yaryarkaa dadka dhibanoo wax sii jiray ayaa la leeyahay dadka qaarkood waxay leeyihiin dalalka dhibaatooyinka ka dhacay ayuu u kaalmay jiray waxaas haddayba daacad ka ahayd adduunyadaa lagu siiyey aakhiro wax uu helaya male ulaa-ika ya-isuu min raxmatii kuwa alla yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam markii la su-aalay ibnu judcaan ee la yidhi ibnu judcaan caaisho ay tiri martiduu soori jiray nin sadaqo badan oo ixsaan badan buu ahaa ka waran aakhiro marka jannada magelaa nebigu wuxuu yidhi inahu lam yaqul yowman qatu rabi kfir lii khadii'atii yowma اddiin weligiis ma dhihin ilaahu dembigeyga aakhiro dhaaf macnaa aakhiro ma rumaysnayn waayo sow aakhiro wax uga helaa marka yacni gaal buu ahaa arkaanuliimaankiibuuba yaaba marka uunan rumaysnayn wax ka mid a marka ma helaayo naxariis alla kaasi markaa dadkii wixii dhammaan in isku mid looga dhigo hal dariiq la marsiiyo aada iyo aaday khatar u tahay waana arrin kufri ah waay diin aan islaamka ahayn haddii la yihaha waa xaq oo qofkii uu yihaha waa xaq hadduu islaamkii ku jiray waa ka baxaa waayo macnaha isla istislaamkii iyo tanaa iska soo horjeedo arrintaa marka qofkaan marka yacni aan ogeyn ha ogaado ayb macnahaasaa marka ibnu jariir oo meeshaan marka uu ka tilmaamay wاladiina aamanuu bاllahi warusulihi walam yufariquu bayna axadi minhm marka weliba waxaa laleeyahay dee nebi buu rumaysanya iska ilaalina dadka qaar waxaa jiro erey aada shaa'ic agtooda ka noqday oo waxay leeyihiin ambiyadii bay u maleeyaan inay kala diin ay yihiin ambiyada ilaahay isku diin waayo milatu tawxiida ka dhexayso wuxuu ku leeyahay marka muusa bidiin ciisa bidiin warkaas muxuu yahay marka waa kalaam marka waxaa waaye kalaamu ljuhaal muuse iyo ciise iyo nabiyullaahi maxamed kulligood hal diinay aslu diinihim waaxiday ahayd ilaahay markuu ambiyadii iyo kasoo hadlay ina hadihi ummatukum ummatan waaxida buu yihi marka in laga dhiga marka mid dadka qaarkoodna lakum diinukum waliya diini bay qalad u fahmayeen idinkana diintiina wata annagana teenaan wadanayna ayay ufahmayeen aayadda baraa-ay ka hadlaysaa war baatilkiinaa idinku idin diin ah waay aniguna tana ii diin ahoo xaqa ah maa ma isku imaan karna waay macnihi aayaddii ama suuraddii suuratulbaraa-a lagu magacaabay baaba dadkii waxay ka fahmayaan macnihii lagu magacaabay macna cagsigiisa jahliga marka muslimiintu waxyaabaha ay ka jaahilka yihiin xataa aasaaskii diintaa laga jaahil noqday maanta wاladiina aamanuu biاllahi wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alle iyo warusulihi iyo rusushiisii kuwii rumeeyey walam yufariquu aan kala geynin bayna axadin koox fariiq ay bayna fariiqin koox kooxda oo minhum iyaga ka mida aan fariiqa kale ka kala geynin koox yani kuwa kale ulaa-ika kuwaadaas sawfa mar dambe ayaa yu'tiihim alla uu siin doonaa ujuurahum ajaryaalkooda wakaana allahu alla wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariisasha badan muuminiintiina marka waa kuwaan allana waa rumaynayaan rususha oo dhanna waa rumaynaya iimaanka marka rusushaoo dhan waa rumaynaynaa iimaanka mujmalka ah nebi moxamedna muxuu nagu leeyahay sala allahu calayhi wasalam iimaan mufasal ah oo asaga shareecadiisaanu lagu addoonsaday ayb wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuur marka walam yufariquu aan kala geynin beyna axadin axad axadkaasoo minhum iyaga ka mida kuwa kale aan ka aan iimaanka uga kala geynin ulaa-ika kuwaadaa sawfa mar dambaa yu'tiihim alla uu siin doonaa ujuurahum ajara ajaryaalkooda abaalmarinadooda wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan yas'aluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaba min aلsamaa yahuuddii madiino joogtay baa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku yidhaahdeen waxaad noola timaadaa ood noo keentaa kitaab la qoray oo yacnii alwaax lagu qoray noola imaaw xagga rabbigaa noola imaaw haddaa rabta inaan ku rumayno sida uu muuseba uu ula yimid waayo nebiyullaahi muusa towreed waa loo qoray allah u qoray subxaanahu watacaala sida aahaarta ay tilmaamayso alwaax iyagoo ku qoran ayaa marka loo keenay ayaa loo soo dhiibay wou soo qaaday marka waa ka suuratu lacraaf aan ugu tegaynaa wa alqa l alwaaxa wa akhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayh adiga marka waxay leeyihiin maad qoraal noola timaadido xagga kore xagga yacni rabbi aa kala timaadid waxaa laleeyahy marka waxaas madax adayg waaye nebiyullaahi muusaa bayba wax ka daran weydiiyeenba naam yas'aluka wuxuu ku su-aalayaa ahlulkitaabi kitaabka dadkiisa ahlu kitaabkii waa yahuudi baa hadda loo jeedaaye kuwii madiinana waaye an tunazila inaad soo daadejisid calayhim iyaga korkooda kitaaban kitaab inaad korkooda kusoo dejisid kitaabka oo mina samaai samada xaggeeda ka ahaanayo ka imaanayo faqad xaqiiqe ah sa'aluu waxay su-aaleen muusaa muuse akbara wax ka weynin badan min daalika kaagaas faqaaluu waxay yidhaahdeen arinaa natus allaaha alla natus jahratan ru'yatan aragti natus jahratan oo markaa yacni muuqato oo cad natus fa akadathum waxaa qabatay iyagii assaaciqatu qayladii baa ku dhacday oo qabatay bidulmihim bisababi dulmihim uma markaa dabadeed ittakhaduu waxay samaysteen waxay ka dhigteen alcijla dibigii bay ilaahan macbuudan ka dhigteen min bacdi maa kolkii kadib jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay u timid bayinaatku waa maxay baddi baa la dhaafiyey cadowgoodii ayagoo arkayaa la halaagay baddi baa marka kala dhambalantay usha markuu nebiyullaahi muusa ku dhuftay aayaadkaas cadcad markay u timid ka gadaale ayay dibi caabudeen nimankan maad ka sugaysaa marka yacni qaabdaro la-aan facafownaa waan cafinay can daalika kaagaa xaggiisa waa ka cafinay wa aataynaa muusa muuse waxaanu siinay suldaanan xujo xujada oo mubiinan cad marka aayadda nebigana waa lagu sabar siinayaa nimankan madax adeegooda waxba yownan ku dhibinaa laleeyahay nebigu iyaga yacni rasuulkii iyaga loo soo diray kuwan awoowayaalkood ayaa sidan yay ula dhaqmeen yas'aluka wuxuu ku su-aalayaa ahlulkitaabi ahlu kitaabkii an tunazila inaad soo daadejisid calayhim iyaga korkooda kitaaban kitaab wax la qoray kitaabka oo mina samaai samada xaggeeda yacni ka ahaanayo yacni mina samaai samada xaggeeda ama samada xaggeeda aa kasoo dejisid ood uga soo dejisid faqad xaqiiqe ahe sa'aluu waxay su-aaleen muusaa muuse akbara wax ka weynin badan min daalika kaagaas faqaaluu waxay yidhaahdeen arinaa natus allaaha alla natus jahratan ru'yatan aragti aragtida oo jahratan muuqato oo cad iska cad aragti cad natus muuse natus suurat lbaqarana waa kusoo marnay fa akha markaa iyaga wixii kitaabkooda loogu qoray oo tilmaamihii nebi moxamed ou lahaa oo haddana ka muuqato oo ay og yihiin ma rabaan xaggay iska dhigeen markaasay xujo keenayaanoo warqad qoran xagga kore ka keen kitaabkaaga isagoo qoran soo qaado waxyaabahaasay ka hadlayaan wixii ay ogaayeenna uma hoggaansamayaan faakadathum waxaa qabatay alsaaciqatu qayladii ayaa qabatay bidulmihim bisababi dulmihim bayna u qabatay dulmigoodii dartiis uma markaa dabadeed ittakhaduu xumaan kalena waa tan ittakhaduu waxay ka dhigteen alcijla dibigii bay ilaahan ka dhigteen wax la caabudo dibi ayay ka dhigteen wax la caabudo min bacdi maa bay weliba ka dhigteen kolkii kadib jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa bayinaatku waa maxay in loo dhambalay badda usha markuu nabiyullaahi muusa ku dhuftay baddii inay kala dhambalantay labiiyo toban waddo u baxday yacnii isla markaa haddana waxaan ujeedaa baddii in usha markuu ku dhuftay dariiq dheer oo baddii uu ka baxay ee markay xagga kale uga baxeen haddana baddii ay isku timid oo cadowgoodii ay u arkayeen la halaagay waxaas oo dhan waa bayinaad cadcad u markay waxaa arkeen kadib iyagoo nebigoodii oo ugu maqan yahay kitaab ayay dibi iska caabudeenba bayinaadku marka kaas waayo towreed haddii lagu macnayn lahaad waxay noqonaysaa markaas ay dibiga caabudayaan nebiyullaahi muuse waaba maqan yahay oo towraadku ugu maqan yahay marka bayinaadku waa mucjizadii la tusay waayo baddii dhambalantay iyo waxyaabahaas facafawnaa waan cafinay can dalika kaagaa baanu ka cafinay xaggiisa wa aataynaa muusaa muusa waxaanu siinay suldaanan xujo xujada oo mubiinan cad warafacnaa waxaanu kor yeelnay fowqahum iyaga korkooda adduura jabalkii jabalu duur ayaan dushooda ku kor yeelnay bimiithaaqihim bisababi miithaaqihim ballantoodii darteed ballantii inay qaataan darteed suurat lacraaf aan ugu tegaynay waid nataqna aljabala fowqahum kaanahu dullat wadanuu anahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwati waqulnaa lahum waxaanu ku niri udkhuluu gala albaaba albaabkii gala magaaladii yacnii dhacdo kale waayo tanna suurat lbaqara aan kusoo marnayo magaaladii bayt almaqdis albaabkeedii gala oo albaabka ka gala sujadan saajidiina xaal aad tihiin idinkoo sujuudsan mana ay mana aynan yeelin waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi laa tacduu ha xadgudbinina fi sabti ha ku xadgudbinina sabtigiina ha ku xadgudbinina oo maalinta sabtiga ha ugaarsanina wa akhadnaa waxaanu qaadnay minhum iyaga xaggooda miithaaqan aan ka qaadnay ballan yacnii adag oo dhaar lagu adkeeyey ballanta oo qaliidan aada u adag ayaanu ka qaadnay ayb intaa badankood marka suuratulbaqaraan kusoo marnay qaar kalena suuratulacraafay noogu imaanayaan fa bimaa naqdihim fa bisababi naqdihim burintooda ay buriyeen darteed miithaaqahum ballankoodii ay buriyeen iyo wa kufrihim iyo ku gaaloobitaankooda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisii ay ku gaaloobeen ayaanu lacannaahum aan u lacnadnay marka fa bimaa naqdihimta waxay ku tacalluqaysaa lacannaahum lasoo qadarayo qaaraa waxay leeyihiin xaramnaada soo socoto fa bidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaati laakiin fasligaas dheer bucdiba ayuu keena marka lacannaahum in lasoo qadaraa fiican maaduna marka waa sila waay nacam zaa'ida macnaha macno ahaan laakiin tawkiid bay leedahay xagga macnaha fa bimaa naqdihim ba-dana sababiyo waay fa binaqdihim burinta ay buriyeen darteed miithaaqahum ballantoodii ay ka baxeen oy buriyeen wa kufrihim gaaloobitaankoodii dartiis biaayaati illaahi alla aayaadkiisa ay ku kufriyeen ku gaaloobitaanka ay ku gaaloobeen darteed wa qatlihim dilistooda al ambiyaaa ambiyadii ay dila yacnii ay dilaayeen bigayri xaqin xaq la-aan ay ku dilaayeen iyo wa qowlihim qowlkooda oraahdoodii ay yidhaahdeen quluubunaa quluubteenna qulfun waa daboolan tahay waa buuxdaa cilmi ayaa ka buuxa kaaga marka uma baahnin qowlkaa ay yidhaahdeen dartiis intaas ayaan lacannaahum aan u lacnadnay suurat lmaa-idaana laga fahmaa aayadda ku jirto fa bimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya ayb bale quluubtoodu inay iska daboolan tahay iskaba daaye dabaca allaahu allaa daboolay calayhaa quluubta korkeeda allaa daboolay bikufrihim bisababi kufrihim bowna u daboolay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa macsida bidcada kufrigu mukhaalafada ciqaabta ay leedahay midda ugu daran waa middaan qalbigaaga in la daboolo dadku inta badan ciqaab uma yaqaanaan arrintaas qofkii ilaahay da garanayo diinka wax ka fahamsan yaa inay ciqaab midda ugu daran tahay fahmayo markaad yacni macsi la timaado markaad bidco la timaado qalbigaaga ayaad waxaa macaasida min cuquubaati almacaasi waxaa ka mid a qalbiga in lagaa daboolo walciyaadu billah qofkii mukhaalafow la imaanaa qalbigaa laga madoobeyna mar dambeba xaqii ma gelayo wixii uu samey jiray ee daacada rabbi iyo u firfircoonayo maba samey karaba qalbigiibaa ilee daboolane yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum wاclamuu ana allaha yaxuulu bayna اlmar'i wa qalbih haddii aadan aydnan ajiibin alle rasuul qalbigiina alla teeda teed xijaab adinka iyo qalbigiina qalbigii wanaag iyo diintii maba gelayaba falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay qalloocdeen ilaahay quluubtooda u qalloociyey waa ciqaab macsidii ka dhalatay waay wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadaruuhum fii طugyaanihim yacmahuun saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri اlxaqi kuwa dhulka korkiisa ku santaagayo aayaadkayga fahamkeedan ka leexinayaabuu alla leeyahay intaasba marka waxay kutusaysaa macsi inaad iska dhaafto w macsi aada fududaysato ayaa laga yaabaa adiga qalbigaaga inay saameyso ciqaabta ugu daranna waa in qalbigaaga macsida ay saameyso waxaan kale marka haddii risqiga lagaa yareeyo iyo xoogaa haddii si kale laguu ciqaabo iyo waa kasoo kaba kartaa laakiin qalbiga haddii la daboolo kabasha waa dhammaatay kuwaan marka kufriga dartiisa alla qalbiga uga daboolay bal ee tabaca allaahu allaa daboolay calayhaa quluubtaa dusheeduu daboolay quluubtooda korkeeda bikufrihim bisababi kufrihim buu u daboolay falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan ilaa iimaanan iimaan unbay rumaynayaan iimaanka oo qaliilan aad u yar iimaan yar bay rumaynayaan iimaankaa marka yar ay rumaynayaan waxba uma taraayan wbikufrihim waqowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima wabikufrihim baa alla quluubtooda u daboolay kufrigoodii sababtiisii ama wabikufrihim caaqabnaahum waan ciqaabnay wacaaqabnaahum waan ciqaabnay bikufrihim bisababi kufrihim baanu u ciqaabnay kufrigoodii dartiis iyo waqowlihim qoraahdooda iyo qowlkooda dartii ayaanu u ciqaabnay calaa maryama maryam korkeeda ay markaa yacnii uga uga qowleynay ka yidhaahdeen iyo wa qowlihim wa bikufrihim wacaaqabnaahum waanu ciqaabnay bikufrihim bisababi kufrihim baanu u ciqaabnay iyo wa qowlihim hadalkooda dartii ayaanu u ciqaabnay calaa maryama maryam korkeeda ay ka yidhaahdeen buhtaanan been abuurad ay ka dhaheen been abuuradka oo cadiiman weynin badan iyadana waa marka waxyaaba foolxumo badan oo ay ku kaceen baas dhowrkan aayadood lagu shee ayaa lagu xusayaa ballantii alle ay la galeen ay ka baxeen aayaadkii alle ay ku kufriyeen ambiyadii ilaahay inay laayaan oy dilaan waxyaabahaas oo dhan mid walbaa jariimo adag waay jaraa-imtoodii marka waxaa ka mid a waxa ay maryam ka ay ka odhanayaanoo been abuuradka ah waa maxay inay zinaysatay ah maryamna qisadeeda waxaan kusoo marnay suuratu aali cimraan sidii nabiy llaahi ciisa ku dhashay wa qowlihim iyo qowlkoodii dartii ayaanu u ciqaabnay ay yidhaahdeen inaa anagu qatalnaa waan dilnay almasiixa baan dilnay masiix ciise bna maryama ciisaaba ciisihii ina maryama ahaa baanu dilnay ayb rasuulallaahi ahaa ama rasuulallaahi baan dilnay rasuulallaahi ayaan dilnay marka rasuulallaahi maxay u leeyihiin tahakum iyo jees-jees iyagu rasuul kama aaminsanee waxay leeyihin marka rasuulkii baan dilnay waa kaasa arka tahakuma ku jira wamaa qataluuhu ma aynan dilin wamaa salabuuhu ma aynan xirxirin oo sida salbiga ma aynan ku samaynin walaakin lagu noqoyee shubbiha waa loo shabahay lahum iyaga shabahiisii iyo ekaanshihiisii baa qof kale lagu tuuray kaasay dileen marka ayb wain aladiina kuwa waina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fiihi fii shani ciisa isku khilaafay lafii shakin bay ku sugan yihiin shaki dhexdii shakiga lafii shakin bay ku sugan yihiin minhu ay kaga sugan yihiin ciise xaggiisa maa lahum uma sugnaanin bihi ay biciisa ciise uguma sugnaanin dhexdiisa min cilmin wax cilmi ah ila itibaaca danni laakiin lagu noqoya itibaacu danni a lahum iyaga usugnaaday ila itibaaca danni haddii la yihaahdana yacnii in la yidhaahdo daniga iyo cilmiga waxun bay wadaagaan oo markaa istitnaa mutasil laga dhigo ila ila itibaaca dani malihii raacitaankiisii unbaa marka yacni usugnaaday wax kale ma laha malo inay iska raacraacaan ee cilmi uguma sugna ayb meelahanna waxay ka mid tahay meelaha ila itibaaca danida istitnihi isaga oo yacni aan ku jinsi mustatnaha oon mustathnaa minhu ku jinsi ahayn haddana in marka layska nasbin karo wamaa qataluuhu ma aynan dilin wamaa qataluuhu ma aynan dilin hu ciise ma aynan dilin yaqiinan ogaal iyo hubaal uma aynan dilin iyagoo og oo hubo yani hubaal iyo dhabnimo uma aynan dilin weyn bal ee rafacahu llaahu allah kor yeelay ileyhi xaggiisa u kor yeelay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiizan allah addoommadiisa ka adag xakiiman falsan jaraa-imta marka ay geysteen iyo dunuubta ay ku kaceen waxaa ka mid ahayd in ay isku dayeen inay nebiyullaahi ciisa dilaan weliba ayagu ay aamineen inayba dileen waa jariime marka inteeda la egna taasuu marka alla ka hadlayaayo wuxuu leeyahay waqowlihim yaanu u ciqaabnay qowlkoodii dartiis ay dhaheen innaa anagu qatalnaa waxaanu dilnay almasiixa baan dilnay ciise bna maryama ahaa ciisaan dilnay rasuulallaahi baan dilnay qowlkoodaas yaayaanu u ciqaabnay dartiis wamaa qataluu ma aynan dilin hu ciise wamaa salabuu ma aynan xirxirin hu nebiyullaahi ciisa ma aynan salbininoo ma xirxirin salbiga marka waa sida ayagu ay sheegteen oo labadii gacmood intay yacni kala qaadeen saa u kala qaadeen oo markaa madaxiina ay ka musmaareen labada gacmoodna marka ay masaamiir uga dhejiyeen oo sida marka saliibka oo kale ay u samaysan tahay sidaa maynan ku samaynin buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala walaakiin lagu noqoyay shubbiha lahum waa loo shabah geliyey oo waa loo dheeh geliyey shubbihadaa marka laba ayay maraan culimada laba tafsiir oo waxay yidhaahdaan nebiyullaahi ciisa ekaanshihiisiibaa qof kale la geliyey kiibay dileen laakiin xadiid marfuuca oo nebiga sal alla ly slam loo koryeelay oo rasuulku uu sidaa yidhi lama haayo walidaalika abu xayaan alandalusi fi lbaxri lmuxiid tafsiirkiisa wuxuu yidhi ninkii boqorka ahaa ee inuu dilo rabay ana almelika yacni shabaha calayhim dadkiibuu ayuu dheeh geliyey liyastadiima mulkuhu si mulkigiisu u daa'im noqdo lamaa naqasa waaxidun min alciddati awal qolka dadka yacni meeshii nabiyullaahi ciisa ku jiray toddoba-iyo toban sagaal-iyo toban nin meelahaasaa ku jirtay way ogaayeen markii ay hareereeyeen oy soo baxeen hal baaba maqan hal ayaa maqan halkiina waa nebiyullaahi ciisa oo allah kor u qaaday tiradiioo marka hal dhiman markuu arkay boqorkii wuxuu is yidhi awooddaada iyo boqortinimadaada dadkan si kale u arkayaane mid dadkii ka mida intuu dilay ayuuna dhaqaajiyey meydkiisa markaasuu yidhi mana la arki karo meydkiisa markaasuu wuxuu yidhi marka waa dilnay ciise waa kaasaan asagiibaa dadka marka u tamwiihiyey boqorkiibaa dadka wuxuu u tamwiihiyey u ekeysiiyey in markaa yacni isagu nebiyullaahi yacni ciisa inuu dilay maadaama markaa yacni qof uu dilay qofkiina marka dadkii meelay ka arki karaan si ay u fahmaan inuu nebiyullaahi ciisa yahay iyo in kale ma keeni karo oo yacni maunan ma tusin sidaasuu marka isagu uu leeyahay wa kaana baadara bisalbi waaxidin mid buu salbiyey waabcadahu wa abcada annaasa canhu dadkiina waa ka fogeeyey wa qaala wuxuu yidhi haadaa kan aan dilay ciisa waayuu yidhi saas ugu sheekeeyey abuu xayaan marka wuxuu yidhi hada aladii yanbagii an yuctaqad waa kanuu yidhi in laga ictiqaadiye tanaa habboon in laga ictiqaadiyo fii qowlihi walaakin shubiha lahum waayo in la yidhaha qofaa shabihiisa la qaaday ilaahay qof kale uu geliyey kiibaa la dilay si kaas loo dilo yacni kaas kale in la dilo ilaahay muxuu ka rabaa yaa imaanaysa saasoo kale taasoo istishkaalah laakiin iyada lafteeda wax ishkaal kuma jira imaa yani ama an yulqa an yulqiya shabahahu calaa shaksin falam yasixa dalika can rasuuli llahi sal l slam ayb walaakin shubiha lahum wain aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fiihi fii qatlihi saasaa fiican fiihi ay fii qatlihi nabiyullaahi ciisa dilkiisa kuwa isku khilaafay la fii shakin ayay ku sugan yihiin shaki dhexdii ayay ku sugan yihiin minhu min minhu yani ay yani min qat yani min ciisa ciise xaggiisa ay kaga sugan yihiin shaki ayay ciise kaga sugan yihiin maa lahum uma sugnaanin bihi ay yani ciise waxa ku saabsan yani maa lahum uma sugnaanin bihi ay fiihi ciise dhexdiisa min cilmin wax cilmiga uguma sugna yani ma aynan ma ku laha ila itibaaca danni mala raacitaankeed maahani wax kale ma hayaan marka shaniga nabiyullaahi ciisa ku saabsan waxba kama hayaan mala ay malaynayaan unbay ka hayaan wamaa qataluuhu mana aynan dilin wamaa qataluu ma aynan dilin hu ciisa ma aynan dilin yaqiinan uma aynan dilin hubaal ma aynan u dilin oo yacni ogaal iyo hubaal ma ma u dilin bale rafacahu llaahu allah kor yeelay nabiyullaahi ciisa ileyhi xaggiisa u kor yeelay wakaana allahu alla wuxuu ahaaday casiizan mid addoommadiisa ka adag xakiiman oo falsan wain min ahli lkitaabi wamaa min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii kama mid aha axadun axad kami ka mid maaha ilaa layu'minanna wuxuu rumaynayaa yani kaasi bihi ay biciisaa buu rumaynayaa qabla mowtihi dhimashadiisa ka hor qabla mowtihi yacni qabla mowtihi laba damiirkaa laba meelo u noqona ay qabla mowti ciisa ciise dhimashadiisa ka hor yacnii ahlu kitaab ma jiro ilaa ciise dhimashadiisa ka hor intuunan dhimanin ka hor waa rumayna goormee waayo markaas waa marka uu soo dega nebiyullaahi ciisa ile markuu soo dega kadib uu dhimanaya tafsiirka kale wuxuu leeyahay wa in min ahlilkitaabi wamaa min ahli lkitaabi axadun ahlu kitaabka axad ka mid maaha ilaa layu'minanna waa rumaynayaa bihi biciisaa buu rumaynayaa qabla mowtihi qabla mowti lkitaabiyi kitaabiga ninkaa ahlu kitaabka dhimashadiisa ka hor in ahlu kitaa yacni ahlu kitaab kasto intuunan dhimanin ka hor xaqiiqda ciise waa ogaanay marka yacni uu xaqiiqsado oo uu naftu ay kalxamaha u timaado xaqiiqdii nabi ciise waa helaa inaan la dilin inaan la salbinin ilaahay xaggiisa in loo kor loo la geeyey ahlu kitaab arrintaa aan yaqiininaynin ma jira markuu dhimanayo laakiin iimaankaas wax ma u taraa uma taraayo waxba laba tafsiir waayo marka taas marka oo ma'huur ah wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakuunu wuxuu ahaanayaa shahiidan markhaati buu calayhim korkooda ku ahaana walidaalika meeshaa marka nabiyullaahi ciisa inuu soo degaayo ayaa aayadda laga qaatay axaadiid badan oo nebiga sal ll ly slam ka soo aroortay weliba ka tawaaturtay ayaa jirto oo nabiyullaahi ciisa inuu aakhiri zamaanka uu imaan doono yuushiku an yanzila fiikum ibnu maryam waxaa laga yaabaa inuu ibnu maryam idiin soo dego xakaman cadlan isaga oo marka yacni garso a garsoore ah idinkala yacni xakam noqonaya cadlan oo cadli ku sifaysnaanayo shareecada nebi moxamed oo wax ku xukuma yaksiru saliiba saliibkau jebina wayaqtulu lkhinziira doofaarkau dilayaa si nasaaradu waxay ilaahay ugu dhowaato hadda inay baatil tahay si ay u caddaato wayadacu ljizyata jizyadii ayuu tuurayaa oo jizye layska qaadi maayo imaa inay islaamaan imaa in la dilo wayafiidu lmaalu maalka ayaa faafayo xataa laa yaqbalahu axadun ilaa qofna uunan aqbalin ayb xadiidkaasaa marka yacni axaadiid fara badan oo sidaa marka nabiyullaahi ciisa degitaankiisa tilmaamayaa soo aroortay marka wax yar waxaan akrinaynaa qisada ku saabsan nebiyullaahi ciisa sida gaaladan marka yacni markay hamiyeen inay dilaan iyo sida ilaahay u kor yeelay ibnu kathiir baa marka aada usoo koobay wuxuu leeyahay ibnu kathiir ay hada aladii yadacii linafsihi hada yani hada almansiba midkan marka yani inaa qatalna almasiixa ciise bna maryama kuwan dhahayo oo nafsadiisa marka yacni u sheeganayo mansabkan qatalnaahu uu leeyahay taas marka wuxuu leeyahay wahada minhum min baabi اtahakumi wاlاstihzaa'i ka qowli اlmushrikiina yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru ilaa aakhirihi wa kaana min khabari اlyahuudi halkaanan uga socdaan wa kaana min khabari اlyahuudi yahuudda khabarkooda iyo sheekadoodu wuxuu ahaa calayhim lacaa-in ullaahi wa sakhadihi wa gadabihi wa ciqaabihi ha ahaatee anahu lamaa bacaa allahu ciisa bna maryam ilaahay markuu nabiyullaahi ciisa la soo diray bilbayinaati waalhudaa aayaadka cadcad iyo hanuunka xasaduuhu yahuud maxaa lagu yaqaanay waa xasdeen calaa maa aataahu llahu tacaala wuxuu ilaahay siiyey ku xasdeen min alnubuwati nebinimada waalmucjizaati albaahiraati ah allatii kaana yubri'u bihal akmaha qofka indhihiisu indhaha aan looba jeexin ee indhala-aanta ku dhasho ayuu caafi ayaa yacnii ayuu ayuu ayuu shaafin jiray walabrasa iyo midka bariska qabo wayuxyi lmowtaa buu nooleynayay biidni illaahi ilaahay idinkiisa wayusawiru min addiini daa'iran dhoobada ayuu wuxuu ka sawirayay oo ka suureynayay shimbir uma yanfuqu fiihi waa afuufayey fayakuunu daa'iran buu noqonaya shimbir yushaahadu dayaraanuhu duulitaankiisa la arkaayo biidni illaahi ilaa gayri dalika markau la yimido min almucjizaati abay xasdeen alatii akramahu llahu ciisa calayhi salaam alla uu ku maamuusay laa yusaakinuhum marka sidaa maadaama ay xasdeen oo nebiyullaahi ciisana xaasidnimadaa uu ku arkay yahuudda wuxuu ahaa nabi ciise laa yusaakinuhum fii baldatin magaalo ma la deganaanaynin meel yahuudi degantaha ma joogaynin bal yukthiru siyaaxata socodkau badin jiray huwa wa ummuhu calayhim asalaatu wasalaam isaga iyo hooyadii waa un iska socdeen dhulkay socdeen uma lam yuqnichum dalika arrintaa waa qanci weyse waayo isaga waxaa la yidhaha de jihaad lama farin marka yahuuddiina dibindaabyadooda iyo qaabdaradoodu arkay meel lama deganaan jirinoo socod ayuu ku jiray uma lam yuqnichum dalika yahuud arrintaa maynan qancinin xataa sacow ilaa meliki dimashqa fii dalika azamaan boqorkii dimashq fadhiyey oo haystee romaanka rumaanka ahaa ee asalkiisu giriiga ahaa ayay u ordeen ooy u tageen fiiri marka nebi dilkiisa nebi ayay dilkiisa rabaan yay u kaalmaysanayaan wathani mushrig aan alle rasuul aqoonin ayagiina dad diin yaqaan waay bal fiiri marka jariimada intaas la eg xataa sacow ilaa maliki dimashqa fi dalika azamaan wa kaana rajula mushrikan buu ahaa min cabadati daaguuti walkawaakib xidigahu caabudi jiray wa kaana yuqaalu liahli millatihi alyunaan dadkiisa waxaa la dhihi jiray yuunaan grieg wa anhow ilayhi waxay gaarsiiyeen ana fii beyti اlmaqdisi rajula yaftinu الnaasa wayudiluhum meeshaa beyt اlmaqdis nin waxaa jooga dadka fidnaynayo dadka dhumiyo wayufsidu calى اlmeliki racaayaahu boqorka oo adiga ahna shacabkaaga u kaa fasaadina fagadiba almeliku boqorkii waa xanaaqay min haadaa buu ka xanaaqay wakataba ilaa naa'ibihi bilmaqdis ninkii baytalmaqdis u fadhiyay barasaabka uga ahaa ayuu u qoray an yaxtaada calaa hada almadkuur inuu ninkaa markaa yacnii uu ku dadaalo siduu kusoo qaban lahaa waan yaslyani waan yani yusallibahu ou markaa xirxiro uu salbiyo wayadaca shawka calaa ra'sihi qodaxdana uu madaxiisa ku yacni ku garaaco wayakufa adaahu can innaasi dhibkiisana ou dadka sidaa uu uga joojiyo dhiba u arkaan falamaa wasala alkitaabu warqaddii markii ninkaa ay soo gaartay imtahala waalii beyt almaqdis dalika arrintiibuu fartoonaaday wadahaba huwa wa daa'ifatu min alyahuudi ila almanzili aladii fiihi ciisa calayhi salaam yahuudi baa hor socoto iyagii baa wado gurigii nabiyullaahi ciisa ayay markaa soo aadeen uu ku jiray wa huwa fii jamaacatin min asxaabihi nabiyullaahi ciisa iyo jamaaco asxaabtiisa ka mid a itnay cashara ow halaaata cashara labaiyo toban ama saddexiyo toban waqiila sabcata casharana waa la yihi toddoba-iyo toban nafaran bay ahaayeen qof marka diin iyo kitaab sheegana oo haddana qof kitaabkii inkirsan oo ku kufrisan wado cidda uu u wadana ay tahay diinkaa uu sheeganayo dadkii yacni haystay ama ambiyadiiba meeshaa marka maxaa maxaad arkaysaa marka cudwaan iyo iyo yacnii iyo xumaan meeshii ugu dambeysay way waxaa la yaable marka dad waxaa jira hadda manaasibta noocaas ku faanaa jira ninkii ugu horreeyo waxaa sameeyaan aniga ahay kii ugu horreeyo saas yeelayaan ahay allahu lmustacaan waxaan marka aayadahan ay ka waramayaan wax badan ma dhaamaan waayo adaad aragta nin yacni kitaab iyo wanaag sheeganayo isaga oo qof xumaan inuu ku caqiideysan yahay og haddana markaa horkacayo wato wixii fiicnaa ku duminayo ku baabi-inayo waad garan kartaa yacni xaalkiisa marka way u galeen markaas wakaana meeshaasay marka gaareen wa kaana dalika yowma aljumucati bay ahayd bacda alcasri leylata sabti maalin jimcaha casirka kadib sabtina uu soo gelayo faxasaruuhu hunaalika meeshaabay marka gaar uga qabteen falamaa axasa bihim markuu dareemay nabiyullaahi ciisa wa annahu laa maxaalata min dukhuulihim calayhi inay usoo gelayaanna shaki inayna lahayn ow khuruujihi ilayhim amayna usoo baxo labadaa un inay tahay qaala liasxaabihiba wuxuu ku yidhi ayukum yulqaa calayhi shabahii yaa aniga ekaanshadayda lagu tuuraa wahuwa rafiiqii fi ljanna jannadana rafiiqayga noqdo fantadaba lidalika shaabun minhum nin dhallinyaro ahaa markaa dadkii meesha joogay ka mid ahaa ayaa arrintaa usoo banbaxay fakaanahu istasqarahu can dalika arrintaa marka waa ka yaraystay nebiyullaahi ciisa faacaadahaa waa ku celiyay haaniyatan wa haalitatan wa kullu dalika laa yantadibu ilaa dalika shaab ninkaa dhallinyarada unbaa soo baxayey faqaala wuxuu yidhi anta huwa adiga waayuu yidhi kaa marka wa alqa allaahu calayhi shabaha ciisa buu alla ku tuuray xataa kaanahu huwa sidii isagii oo kale uba noqday wa futixat rawsanatu min saqfi lbeyti dariishad ayaa laga furay guriga saqafkiisa wa ukhidat ciisa calayhi salaam ciisa wa akhadat ciisa calayhi salaam nabiyullaahi ciisa waxaa qabatay sinatun min annowm gamaanya ayaa qabatay fa rufica ila samaa'i baa loo kor yeelay wa huwa kadalika kamaa qaala allahu tacaala id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wamuطahiruka min aladiina kafaruu falamaa rufica markii nabiyullaahi ciisa la kor yeelay kharaja ulaa'ika nafar dadkiibaa soo baxay falamaa ra'aa ulaa'ika kuwaa markay arkeen dalika shaaba ninkaa dhallinyarada ah danuu anahu ciisa waxay maleeyeen inuu ciise yahay faakhaduuhu way qabteen fi leyli habeennimadii wasalabuuhu intay dileen bay marka salbi waa salbiyeen wawadacuu shawka calaa ra'sihi wa adhara alyahuudu waxay muujiyeen anahum sacow fii salbihi marka yahuud annagaa dilnay dheheen marka waa kaas watabajaxuu bidalika waa ku faaneen wasallama lahum dawaa'ifu nasaa dawaa'ifu min annasaara nasaaradii marka labay noqdeen intii guriga ku jirtay waxwaa ogyihiin ayaga labiiyo tobankii ama saddex-iyo tobankii ama toddobiyo tobanka waa ogyihiin nabiyullaahi ciisa in la qaaday intii laakiin bannaanka joogtay waxba ma oga marka yahuuddii waxay yidhaahdeen waa kaa waa dilnay ciise nasaaradii qaar ka midana waa waa u sallimeen waa runay dheheen ciise waa la dilay ayb lijahlihim wa qilati caqlihim sidaana waxay ugu sallimeen warkaa ay uga yeeleen jahligooda iyo caqli yaraantooda weliba waxaa kasii daran sifadii la yidhi ciise waa ku xirxirnay oo waa ku dilnay ayay caqiido ka dhigteen oo nasaarada waxaa calaamad u ah oo caqiido u ah oo ay dhunkadaan saliibka saliibkan muxuu yahay haddii la yidhaha ciise markii la dilay ee la xirxiray sidii la yeelay waayo haddaad sidaa la yeelay waaba sidii lagu ihaaneystay siay iyagu sheeganayaan waa ihaanaysanay waaye ihaanada ciise maxaad ilaahay ugu dhowaanaysaan od u maxay u dhunkanayaan waxay kutuseen marka millatu nasaara inaynan wax caqli gelayana maaha fidradiina waa diidee baatilna waa tahay waan sheegi doonaa caqaa'idkooda waxyaabaha asaaska u ah galab jimcay marka dileen yani jimcadaas fiidnimadaa jimcaday dileen jumcadaasi marka bisha afaraad ayay ku aadiyaan jumcada ugu horeyso maalinta isniinta ahna isniinteedaasna jumco sabti iyo axad saddex maalmood ayaa waxay leeyihiin uu duugnaa isniintiina waa la qaadayay leeyihiin nasaaradu marka kirishtanku ciise in la qaaday waa rumaysan yihiin laakiin ayagu waxay aaminsan yihiin markii la dilay kabacdiyaa la qaaday innaga laakiin maxaan aaminsannaha maba la dilinba ogow marka meeshaa yacni hadhow waa la qaadaydanla iskuma haayo iyagaba waa dhahayaan waa la qaaday laakiin iyaga bacda mowtihi baa la qaaday bay leeyihiin oo qabri bay sheegayaanoo ciise ou lahaa oo lagu duuyo ayb sidaasaa maa caddaa man kaana fi intaa maahan inta kale nasaaradii kale marka sidaasay ayagu rumeeyeen wa ama albaaquuna fa inahum danuu kamaa danna alyahuud ayay u maleeyeen ana almasluuba huwa almasiixu bnu maryam inuu ahaa xataa dakaruu ilaa weliba waxay sheegaan ana maryama jalasa taxta dalika almasluub wabakat maryam inay kaas marka la xirxiray inay hoostiisa fadhiisatay oo ay ku ooysay bay sheegaan wayuqaalu waxaa la yidhaha inahu khaaabahaa waaba la waramay wahada kuluhu min imtixaan illahi cibaadahu lima lahu fiihi fii dalika min alxikmati albaaliga ilaahay ayagouba baabi'i kari laakiin sidaan muxuu u yeelay xikmad dadkaa lagu kala saara ictiqaadka dadkaa lagu kala saara haddaba marka hadday sidaa tahay nasaarada caqaa'idkooda waxaa ugu waaweyn afar caqiido caqiidada koowaad caqiidatu tahliid saddex ilaah inay sheegaan caqiidatu tahliid oo ay yidhaahdaan alab alibnu iyo alruuxu lqudus alabu walibnu waruuxu lqudus saddex aqaaniim waa midda suurat lmaa-idana waa ugu tegaynaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa tan labaad waxay tahay caqiidatu saliib caqiidada saliibka waxay ku dhisan tahay aasaaskay ku dhisan tahay baaba waxay tahay sidii nabiyullaahi ciisa loo xiray ayaa iyagu waxay leeyihiin aadam markuu alla caasiyey ummaddan bani aadamkan aabahood aadam maadaama ilaahay caasiyey ilaahay subxaanahu watacaala laba sifou leeyahay cadaalad iyo naxariisa ayay leeyihiin cadaaladdii iyo naxariistii labadaba inay shaqayso waayo see looga argoostay marka bani aadamkan dembigii marka nebiyullaahi aadam galay dadkan si aan loogu ciqaabin oo ilaahay ugu naxariisto haddana ciqaabtii si ahaan u noocan maana ay u dhacdo ayuu alla sameeyo waxay leeyihiin ciise dadkowba u dhintay isagii marka ciise waxay ku tilmaamay ibnullaahi waayay leeyihiin wiilkiisiibuu adduunkii usoo diray dadkiibuu dhex keenay in la dilo ayuu oggolaaday waa la dilay diliddaas marka waxaa loo dilay dadkuu u dhintay dembigii aadam galay ee geedkii uu cunay si aan dadka loogu wada ciqaabin asaga ayaa naftiisa huray walidaalika waxay ku leeyihin ciis ciise waa ku badbaadinaa waxay ku leeyihin ciise caalamkan dhan uu badbaadiyey waa noo dhintay annagu noo dhintay leeyihin oo bani aadamku u dhintay ayb caqiidadaa marka waxaa la xiriirto caqiidatu lfidaa yani isagiibaa marka bani aadamkiiba uu isku furtay waxaa caqiidadooda midda saddexaad ka mid ah waxay tahay waxyaabaha marka ay qabaan iyagana lagu keeno ilaah haddii uu yahay ciise see loo xirxiray oo loo dilay oo loo salbiyey waxay keeneen marka laahuud iyo naasuud ciise qeybna daduu ka yahay qeybna ilaah qeybta dadnimada waayo waxaan dilku ku dhacaayo xarigu uu ku dhacaayo xarigu uu ku dhacaayo waxaa la yidhi marka hal qof sida uu qeybna ilaah uga noqdo qeybna uu uga noqdo bashar ilaa hadda waa dadku waa fahamsiin laayihiin tan afaraad waxa ay tahay caqiidatu lqiyaamay yidhaahdaan ciise qabrigii inuu ka soo kacay bacda halaathati ayaam wuxuuna usoo kacay bay leeyihiin marka nolol cusub inay timaado isagii marku dhintay dunuubtiibau dadkii ka mayray dilkiisiibaa ka mayray leeyihiin markii isaga lasoo bixiyo resurrectionka uu ku dhacay iyay dhahaan saasay dhahaan marka lasoo celiyey kor loo qaaday kadib nolol cusub iyo dad cusubaa bilowday oo markaa iyagu ilaahay uu jecel yahay oo uu rabbi u naxariisanayo dembigii hore iyo wixii waa baaba-een caqiidatu lqiyaamay dhahaan midaasna kadibna waxay u kala baxeen intaasu anaajiil baa samaysantay nin boolis la yidhaha ashaawuul la dhihi jiray oo yahuudi ahaabaa wuxuu iska soo dhigay nasraani asagiibaa marka yacni wadaad noqday intuu wax ka barbartay wadaad buu noqday ninkaabaa marka wuxuu atbaac buu yeeshay waa ninka ilaa rooma tegay gaari qoladan marka yacnii kuwan la yidhaahdo katoliga la yidhaahdana ay markaa ayaga u nisbo sheeganayaan kadib marka yacquubiye qolo la yidhaahdo orthodokiskaa yimaadeen kadib waxaa yimid qoladan iyagana brotistanka la yidhaahdo oo qoladan hadda yurubtan qaar badan ingiriiska iyo ay yihiin iyagiibaa marka boqolaal firqo weliba diin isku dila ah nacam muslimka un bay waxaas ku sheegaan laakiin iyagaaba isku dila nacam xaqiiqda marka north ireland iyo waxa ka dhexeeyo iyo iyo englandka kale waxay ku salaysan tahay diin kuwana waa catolic kuwana waa protestant xaqiiqda marka ay leeyihiin kuwo kalena maruniya la yidhaahdaayo waa kuwan kaniisadan lubnaan iyo ku taalla waay moronites la yidhaha kuwaasna aduu firaq badanay u kala baxeen kitaabkiina waa isku khilaafeen anaajiil badan baa la ayay wariyeenay qoreen markii dambe marka diintoodii siyaasa ahaan constantin ayaa yimid constantin marka hooyadii hiilaana la dhihi jiray mushrikiinay ahaayeen wathaniyiin bay ahaayeen iyadii baa marka saliibkii iyo wixii lagu xiray ciise siday iyagu qabaan qashinay kasoo bixisay meel qashin ah meeshii bay kaniisad ka dhistay kaniisatulqumaama la yidhaahdaa saliibkaas baa marka ayaa calaamadii marka wathaniyiinta ayagu ay calaamadda ka dhiganayeen iyo saliibkii bay marka calaamad ka dhigteen constantin sidaasuu calaamad ka dhigtay asagaa kana kanaayista u dhisay dacwadooda inay faafto ogolaaday mar kaley dib marka usoo laabteen ninkaa marka ayayna kusoo laabteen siyaasaddiisii constantin ee la dhihi jiray isagana marka markaas baa marka kirishtanka wathaniyiin iyo mushrikiin badan ayaa kristaan christianitigii soo galay markaas waayo kuwaana wathaniyiin ahaa awal moogtahay calaamadii wathaniyiintii iyo kris iyo calaamadii kiristadii baa laysgarab dhigay saasaa marka dad badan oo wathaniyiina ay kirishtan ku noqdeen anaajiishii marka constantin waqtigiisa waa lasoo koobay ilaa shan injiil ayaa la ogolaaday awal soddon injiilaa jirtay soddonkana ilaahay agtiisay ka imaadeenay qabeen bal fiiri muslimka waxaas baa lagu haayaan qur-aankaana min cindillaahi ka yimid waan hal qur-aan iyagii marka dambe waxaa la yidhi war ha laga dhigo anaajiisha afar mase shan ha laga soo reebo ayay yidhaahdeen sidaasaa marka nimankaa marka caqiido u noqotay ayaga iyo yahuudda oo colaadaas ay dhex taallay ayaa haddana waqti aan fogeyn ayaa kaniisadii weyneyd ugu weyneyd vaticanka iyo yahuuddii baa heshiiyey waxaana laga heshiiyey oo laga tanaasulay arrintii ciise ku saabsanayd waa iska cafinay bay dhaheen yahuudda ilaa yahuudda ciisaan dilnay annaga ihaanaysanay bay leeyihiin moogtahay tiibaa haddana marka yacni waxaa sakhaafo kale iyo caqli xumo kale waayo iyadana ilal aanana maanta waa tan ilaa maanta iyaga unbaa diintii nasaaradana ayagaa fasaadiyey yahuudda maantana ayagay ku shaqaystaan xooga ugu badan ay ku shaqaystaan waa dad un krishtan sheeganayo sidaasaa marka caqiidadooduna ay ahayd taasaana marka yacni kufriyaadkaas waaweyn ayaa ku jiray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi